allah u naxariistay waxaa maalintii shalay ahayd magaalada muqdisho uu ku geeriyooday maxamed gacal xayi uu ahaa abwaan soomaalida si wanaagsan ay u taqiinay kuna caan baxay guurowga iyo shiribka suugaantiisana laga baahin jiray warbaahintii qaranka soomaaliya ee raadiyo muqdisho cabdicasiis cali ibraahim oo loo yaqaano xildhibaan oo wax ka qoro taariikhda iyo suugaanta soomaalida ayaan ka waraystay taariikh nololeedkii allah u naxariiste maxamed gacal xayow naxariistii janna allah siiyey abwaanka geeriyooday maxamed gacal xaayo wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wuxuuna ku barbaaray magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ee dalka soomaaliya halkaas oo lagu yaqaanay isna allah u naxariistay sheekh axmed gabyow oo ahaa abwaankii soomaaliyeed ee tiriyey gabagii caanka baxay ee duriyadaada dab looma duugay kuwa danbaan u dariiq falaynaa marka maxamed gacal xaayo goormuu bilaabay in uu guurow tiriyo anigu intaan isaga ka ogahay uu ii sheegay in sugaanta soomaalida uu ku soo biiray horraantii sanadkii lixdamaadkii wuxuuna kaalin runtii muuqata ka galay sugaanleyda soomaalida ah cabdicasiis cali gabayada iyo guurowyadii maxamed gacal xaayow maxaad ka xasuustaa muddadii uu ku jiray sugaanta soomaalida tirinta iyo curinta ama marinta gurowga waxa uu tiriyey sugaan fara badan oo aan lagu arkin wax turxaan ah haddii ay noqon lahayd ama noqon lahaayeen aflagaado inkaar meelka dhacyo nooca ay doonta ha ahaatee inta aan xusuusnahay muddadii uu noolaa allah u naxariistay abwaan maxamed gacal xayow waxa uu tiriyey gurowyadan aqoon-yahan isbar qabo taariikh aqal beenah rabbi tala ku filan su-aal furan shay dhambaalkii nabadda farshaxan qaladkiina saxa
wayska faasaxay inkastoo fallaar lay sawiray wayska feermaray fankahoobarkiisii ma dhaqon faansanaa jiray cidna facalu khayr uma samayn ficli qowlkiye intaan faraha ciidda u gashaday faalki maandhigine firdiyii ma bixin fooxa waa lagu hagoogtahay faladiyo xidigihii ma dhugan fiida dawyadii fiintina maciin fooradina layma maqashiine anigoo aleeshii firdhiyay sooma faalaline meesha ay kusii foorartee fooda loo geliye mar haddaan farshaxan qaadi jirin waa fashilaan mar haddii aan fakaray waa inaan faal la bixiyahay allah faxane foolxumada waa laga ducaystaay faruur yahu waxay ku hadleah oo factiriyahay farsamada hidaha waa inaan fooska ka hadlahay un farshaxanka soomaaliyeed wax u faquuqahay adba wiil fi roomba indhaha lagu fayigaah falka quruxsan dumarkeenu waa fara samay jiray geed maydhax laga fiiqa iyo feerashada cawga aqal fararya wahayne aroos fiidki lagu hooyo firaashkiyo wixii gogola way isaga filnaayeene waa ii fogaay iyo haddaan fayl kadib u raac in farshaxanku taariikhi ay faciyo jiirkayna aynigaa la filabaa murtidii furfuray mar haddaan farshaxan jirin fandhaal dharay ma yeesheene farsamadaharku hawla badan kuma filnaateene furum ilindisaarana faqiir kuma xarshaasheene falaartaba haddaan geed bir laba fooda loo gelinin ninkii fool libaax kala hortegay guul ma filayeene farku fiiqa faallada xantuna way fajacidaah inaad ficil yaa howlba xaqirtaankama fogaataane farsamada gacmuu soo waxaan laga fursayn maayo nimaan firiirna daaweynin baad filay u taagtiine maraakiibta sii foorarte firindhiglayneyd diyaaraadka fantoomka iyo filiqa neebaalka maan farshaxan lagu dhiir filaba maydaan hadda qolaadi faamta cilmiga wax uga faa'ida
cabdicasiis cali ibraahim maxamed gacal xaayow sawirkiisa ayaa hadda ii muuqanaya wuxuu ahaa nin xoog leh oo indhala indhala-aanta ma ku dhashay anigu la kulmay isaga oo indhala laakiin maxamed gacal xaayow wuxuu ahaa intii uusan gelin ka hor tirinta sugaanta soomaalida nin darawal ah oo ku shaqaysta gaadiidka la raaco ee loo yaqaano tagaasida wuxuuna indho beelay isaga oo maraya meel u dhow halkii loo yaqaanay shabeelle oo caanka ahayd ee bartamaha magaalada muqdisho wuxuuna indho beelay toddobaatanadkii xaas iyo wuxuu dhalay ifkum uga tegey naxariistii jannaalahaas iyo abwaanka geeriyooday wuxuu ifka kaga tegay xaas iyo dhowr carruura oo uu lahaa carruurtiisuna waxay kala joogaan magaalada muqdisho iyo dalkan ingiriiska ee aan anigu hadda maanta ku noolahay maxamed gacal xaayo wuxuu xanuunsanaa in muddo ah muddadaas waxaa la suurtageliyey in dhaqaatiir isugu jirta dhaqaatiir ka tirsan kuwa caalamka gaar ahaan dalka hindiya iyo kenyaba ay isku day ka sameeyaan xaaladiis shiribkana waa tiri jiray sidaa igu maqalka ah marka maxaad ka xasuustaa runtii aad bay iigu adag tahay laakiin waa isku dayayaa waxaanan dhihi lahaa qaran qof iyo qoys waxaan qaadaa qaabiya u taal wixii ka dambeeyey dagaalada sokeeye wuxuu ahaa nin wanaaga ugu baaqa dadka soomaalida
qabatay hadday nabadgelyadii qaali noqo weyday qabatay ee hadday nabadgelyadii qaali noqo weyday oo qadaad ku koortay ka bixin laba qodkoolkoodii hubka nagu qalaadiyo haddaan qalabka loo kaydin qasadkayni lama gaari karo loo qorshee jiray qasiidada islaamkiiyo dadkii tawasalkuu qaaday qowl iyo ficil dadkii ugu halgamay qalajadii luulka qarqudaada waa diidan yahay qayr mas-uuliyada ee qof iyo laba xun qoyskay galaan lagu qardoofeeyey kaasina wuxuu ahaa cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo wax ka qora taariikhda iyo suugaanta soomaalida oo iga warramayay allaha u naxariistay taariikh nololeedkii maxamed gacal xayow iyadoo uu cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan joogo magaalada london